xulka qaranka ciyaartooyda da-doodu ay ka hooseyso toddobiyo toban sano jirada ee kubadda cagta soomaaliya ayaa maanta guul taariikhiga ka gaaray tartanka qaramada bariga ee bartamaha africa ee loo yaqaano sekafa kaasoo sanadkan ka soconaya dalka burundi xulka qaranka soomaaliya ayaa kulan ay galabta la ciyaareen waxa ay gool waxba kaga adkaadeen xulka dalka uganda ciyaartii samafinalaha ee ka dhacday gegada kubadda cagta kidenga stadium ee magaalada bujumbura waxaana ciyaartaasi ay ahayd mid xiise gaar ah lahayd sidoo kale waxaa ciyaartaasi lagu go-aamiyey in finalaha ay xulka dalka soomaaliya la dheli doonto xulka dalka tanzania oo iyagana ka adkaaday xulka dalka kenya arrimahani waxaa si gaar ah isha ugu hayay oo aan jecla inaan ka wareysto cabdullah xasan baliil oo ah tifitiraha idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho ciyaarahana ka faaloota khadka telefoonka ayuu hadda si toosa ugu jira balil haddaad imaqlayso bar ciyaarta xiisaha badneyd iyo guushan taariikhda ah ee ay gaareen xulka kubadda cagta soomaaliya faahfaahin ay naga siiyey
waa mahadsantahay jamaal adig iyo bahda isboortiga iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed maanta oo shan iyo labaatanka bisha abril ahayd waxay u ahayd maalin taariikhi ah dhammaan dadka ku abtirsada magaca soomaaliya khaasatan bahda isboortiga maadaama xulkii qaranka ee soomaaliya ee ciyaartooyda da-dooda ay ka hooseyso todoba iyo tobanka sano ay soo gaareen tartan ka socda magaalada bujumbura ee dalkaasi burundi finalkii ama kaba dambaystii diyaargarow fiican ayaa socday aadna waa lagu rajo weynaa xulka qaranka soomaaliya in uu heerkan soo gaari doono ciyaartii galabta ka dhacday dalkaasi burundi bujumbura qaybtii koowaad ciyaarta waxay kusoo idlaatay eber iyo eber soomaaliya gool ayay dhaliyeen laakiin calawadaha ciyaarta ayaa u diiday oo garabbaaf ku tilmaamay inkastoo dadkii garoonka joogay ay tilmaameen inuu gool ahaa daqiiqadihii ugu dambeeyey qaybtii koowaad rigoore ama goolkulaada soomaaliya laga dhigay wayna khasaariyeen uganda oo maysan dhalin oo golayaha ayaa badbaadiyey qaybtii labaad markii lasoo marayna farxaan ninka la yidhaahdo oo sanadkan sidoo kale goolalinta rajo fiican ka leh maadaama laba gool uu leeyahay goolkii kenya soomaaliya ay kaga badaysana dhaliyey ayaa u dhaliyey goolka qura ee soomaaliya ay kama dambaysta ay kaga gudbeen cabsi badan ayaa jirtay iyo dareenna kala duwan oo kasoo baxayay ka hor kulankan oo ahaa in roobab ay ka da-aan dalkaasi ciyaarta dib loo dhigo laakiin ilaahay mahadii galabta ayay suura gashay waxaana guushan soomaaliya u tahay miyisdhis aada u weyn maadaama dhawaad sodoomeeye sano soomaaliya wax ku abtirsado oo heer sportia oo kubadda cagta naadi ama qaran heerkan uu soo gaaro waa hore ugu dambeysay haatana rajo fiican ay leeyihiin waa tahay marka maadaama final ay usoo baxeen ciyaartooydan toddobiyo toban sano jirada ka hooseeya ee xulka kubadda cagta soomaaliya ciyaarta kama dambaystahi yay la ciyaari doonaan goormaasaa laga yaabaa in la dheelo kulanka finalaha
marka la fiiriyo kama dambaysta xul walba oo yimaado wuxuu ku yimaadaa awoodiisa laakiin soomaaliya sanadkan rekoorka ay haysato waxay tahay jamaal heerka gurubyada soomaaliya ama xululkii dhammaan kasoo baxay ee afarta wada yimid oo soomaaliya iyo uganda tanzania iyo iyo kenya ma dhicin xul toddoba dhibcood kusoo baxo oo nadiif ah oo dhibcana intaasa la eg gurubkooda kaga soo baxo kaalinta koowaad kusoo baxo xulka qaranka tanzania waxay kamid yihiin xulalka sida aadka ah tartankan ugu xoogan oo ciyaartooydooda ay yihiin kuwa farsamo ahaan iyo fisikal ahaanba aada u wanaagsan laakiin kuweenaba oo soomaaliya sanadkan dhiirigelin fiican ayaa socotay finalka oo hadda lagu ciyaari doono bujumbura wuxuu noqon doonaa tartan amaba kama dambays aada u kulun soomaaliya marka la fiiriyo niyada udhisan waana xulka keliya jamaal aan ilaa ininka aana wax goola laga dhalin tartankan uu socdo oo qaab ciyaareedkooda uu aada u wanaagsan yahay awal soomaaliya markii hore samadan ka qayb geli jirnay siya ka ahaadaan oo xulalka waaweyn amaba ciyaarahan labaatan jirada amaba toban iyo toban jirada way ahayd in soomaaliya ugu yaraan ugu yaraan saddex kulan koob iyo toban gool ama lix iyo toban gool xulka ugu badan goolasha ugu badan laga dhaliya ahaan jirnay xulka inagoo wax goola dhalin soo laaban jirnay laakiin hadda waxaa celiyey waxay ahayd saddexdii dhibcood ee soomaaliya loo soo celiyay si koowaad iyo furitaanka tartanka oo etoobiya oo laga qaaday maadaama sharcigii ay jebiyeen oo ciyaartooy toban iyo toban sano ka weyn ay ciyaarsiiyeen saddexdaas dhibcood loo soo celiyay soomaaliya rajo weyn ayay u yeeshay iyo hididilo dhiirigelin fiican ay heleen ki labaad waa kii burundi ay la galeen barbaro eber eber ah kii ugu dambeeyey ee kulankii saddexaadii gurubyadan kenya ay hal eber ay kaga badiyeen haatana sama finalkii hal iyo bar ay ku badiyeen marka Uganda.
dadaal weyn oo la geliyay juhdi badan ay haysanaya ay soo waa saartay tahay marka waxaa la isweydiin karaa bal sidaa sheegtayba soomaaliya xulalkeeda marka la fiiriyo ciyaaraha kubadda cagta goolal badan baa laga dhalin jiray hadda sida muuqata ee, goolasha laga dhalinayo marka laga reebo kulankii etoobiya ay la dheeleen oo etoobiyana lagu helay ee, xadgudub ah inay ciyaartoy da weyn ay soo safeen goolashii laga dhaliyo oo dib loogu soo celiyay soomaaliya goolashaas iyo dhibcihiiba marka laga reebo gool kale lagama dhalin iyaguna goolal bay dhalinayaan marka maxaa isbedele baa la dhihi karaa dhinaca ciyaaraha markaad fiirisid iyo eh, in ay gooshoodan ilaashadaan ay goolalna ayagu ay dhaliyaan oo hore ay usii socdaan
Een, jamaal een, haddii aan kala qaadno saddex sababoodba isbedelka uu keenay Een, ah, nigdhiska iyo mashaqal iyo dhiirigelin fiican oo dhan walba ay ka heleen iyo sidoo kalena in ciyaartoydan oo ka duwaneed ciyaartoydii hore Een, barnaamijkan oo wuxuu ahaa barnaamijka ah mashruuc ay fifa africa dhan ay siisay oo soomaaliya ay kamid ahayd oo ah een, barnaamij lagu horumarinayo dhalinyarada ama youthka laba kun lix iyo toban ayuu soo bilowday bishii agost een, iskuulaadka laga soo bilaabo oo heerka hoose waxaana dalka yimid macalin siifo ka socda oo u dhashay mauritius een, oo la yidhaahdo ulrich mathiot iyo sidoo kale macalimiin kale yaa yimid waatii madaxweynihii caf markii la doortay booqashadiisii ugu horeysay soomaaliya uu ku yimid een, ciyaartoydii imka iskuulaadka shan boqol oo qof shan boqol oo dhalinyaro oo caruura laga soo xulay oo todobiyo toban sano lix iyo toban sano iyo shan iyo toban sano iyo labaatan sano min heera loo kala xareeyey shantii boqol loo qabtay waa lasii kala reebay waxaa laga en- en- en boqol haddana waa lasii kala reebay ilaa aysan ciyaartooy ayaa ugu dambeyn laga xulay tartama loo qabtay haddana kuwii ugu dambeeyey ee ugu tayada fiicnaa waxay ahaayeen en, ciyaartooydan sidoo kale waxaa jira tartan sanadkii dhawaa la qabtay oo ciyaartooyda barakacayaasha en, dadka en, dhehe en, en, dhalinyarada barakacayaasha waana fursad badan helin kubadda cagta inay ciyaaraan en, ayaa loo qabtay haddana ciyaaryahaano ayaa kaga jira ciyaartooy soo barakacayaala oo amaba qaraabadooda ama eheladooda xiraf baraka- barakacyaal ay ku sugan yihiin qarankii soomaaliya ay ciyaarayaan in ay arrintaas ay gaartana dadaal wakti fara badan in la xareeyo lagu dadaalo didniyada loo dhiso aan banaanka loo fasaxin subax iyo galabba garoonka jaamacadahay ku xariisnaayeen garoonkaasi fifa ay dhistay oo jaamacadaha ah hooy uu leeyahay garoonka college in xoogaa yar uu ka fiican yahay maadaama hooy uu leeyahay magaaladii bartamaheeda uu ku yaalo socodkii uu fiicnaan karo Een, hoygaasa lagu xareeya cuntada raashinkooda la socodkooda kooxa dalka loo balaamiyaa iisheeg iyagu Waayahay.
guulahooda ciyaaro Waa tahay.
macalinka qaranka macsalaad ayaa hadda weyn iskale Waayahay.
maadaama een, difaaca iyo sidoo kale dhanka goolalinta soomaaliya ay aada ugu liiteen iyo dhaliskaba laakiin haatan haddaan gool laga dhalin ay todoba dhibcood gruubkii kaga soo baxeen laba gool ee labadii sama finaal iyo wareegii kale een, ugu dambeeyey ay kasoo baxeen finalka rajo fiican ay yeelan karaan marka in soomaaliya heerkan ay gaarto ku dhawaad sideetan iyo lixdii sida u xaqiijiyey een, xogeyaha xirka kubadda cagta xasan faney waxaa jirta in labaatindirada qaranka mar ay final ay soo gaareen laakiin wixii intaas ka dambeeyey ma jirin xul soomaal oo heerkan oo kale ah soo gaaray heer walba ha ahaadee
waa tahay aada baad umahadsan tahay ee, baliil waanu arki doonaa kulanka kama dambaysta hi ee xulalka tanzania iyo soomaaliya ay wada dheli doonaan finalaha ee, aad baan kuu mahadcelinaya waktigaaga iyo sidaad noogu faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan baliil tafatiraha idaacadda gool f m ee ka faalloota arrimaha ciyaaraha ee magaalada muqdisho ku taal ayuu ahaa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a
VOA.